hal maalin oo qurana lagama helin kursiga hob hob boqol iyo afartan inuu uga aad qidmeeyo ou dowladnimada ilaahay baa mahad iskala soo dhinac istaago oo ummadou ku metela ilaahay aa magan lehe oo ur dulmiga lagu hayo ka dulqaada hal maalin uma soo bixin dadka ku abtirsada cumar iyo cabdalle waa dhiigbaxayaan labaiyo toban sanay dhigbaxayeen ninka metelana dhakhtar maaha ha ka hor wareego gaar ahaan waxaan rabaa inaan baaq u diro hay-adaha amniga hirshabeelle iyo maamulka steedka oo madaxweynuhu ugu horeeya waxaa lagu xamashouhayaa inay u fududeeyo u hayaan nidaamkan uu wadiyo waxaan dhihi lahaa ha ka joogeen walaalnimaha uga joogeen ehelnimaha uga joogeen inay madaxdayna yihiin iyo deegaankan ay iyagu ay metelan ay kasoo jeedaan ha uga joogeen cadaalad ha sameeyeen waxaan rabaa cabdulqaadir labaiyo toban sanow xildhibaan noo ahaa oo waxaa la yidhaahdaa for example ahoo aan jirin oo noo ahaa xafiis dowladeed ma gelayn intaas baahayaha ay bulshadu u qabto dowladnimadan la midnahay oo kaletood ma helna cidna medesho haddana waxaa la sheegaa dadka oodii layidha inuu ii sheeg duufsado oo saddex toban odayoo masaakiin iyo indhadduubo uu yidhahdo maarata kursiga iigeeya meesha la yidhaaho iigeeya meesha la yidhaho xoohay gobolka dadkaan mahan mari ma karaano ciidama ii jooga tubte dadka wala dilade maha maraan taasuma dulqaada doono walaalkay hadday walaalkay taagan tahay ha naga leexdo waa u duceehaynaa waa walaalkayn hana kursigaas naguma meteli kariya heska raalli ha noqdo labaiyo toban sano wuxuu keeni waayey sana tume saddex haddii naloo noqo waa dhimanaba noolamayn ruux nagu jiru maha midda kaleetood degmo adiibaal ilaa cali guduud ilaa ii sheeg koonfur inta ii sheeg baraaw iyo dhulka cumar cabdalla janaacada waa haysta xafiis dowlana iyo gala warqadii ka saxiixo dhulkii cadawa laga qaada ma dhihi karo nin dowladii la dirirsan anunkuna waxuu ahay nin dowladii la dirirsan maxuu noo qabana marka waaba nimaa wuxuu habal heli sidiisaba oo ii sheeg xafiis dowlana aan geli karin waxuu qabtaba hadda anunkuma oginba marka sida aan aaminsanahay kursiga shaksi ma lahan ee cumar iyo cabdalla iskale waxaan rajayhaynaa inaan heli doono madaxweynaha cali guudlaawe khayr allaha siiyena inuu noo soo dhici doono hob boqol iyo afartan guddiga khilaafaadka waxaan leenahay beelaha cabanaya cabashadooda ha la fiiriyo cabashadaas waa cabasho aan laga aamusi karin waa cabasho ergadoodii iyo masiirkoodii la afduubaayo gadaal hoos ha loo fiiriyo ha la ogaado waxa ay ogoshahay beeshu ha la ogolaado guddiga khilaafaadka yaanan loo yeerin yaan loo meerin wax aan jirin yaan loo meerinin guddiga khilaafaadka intaasaan leeyahay madaxweyne guudlaawe waxaan leenahay madaxweyne waxaa tahay madaxweyne sharfan soomaaliyao idil dhexdeeda ku sharfan gaar ahaan hirshabeelle ku sharfan waxaan ku leeyahay beesha aadaad u kala taqaanaa sida loo meerinayo hawsha loo dhigaayo hoos u fiiri cabasho yar wiil yar iyo gabar iyo oday iyo hadday cabasho qabaan aadaad u kala taqaanaa gadaal usoo fiiri soo ogow kuraasta dhulka la dhigo aniga hadduu tartamaayo ma heesdhu waxaan u baahanahay laakiin ergadi waatana aan qaybsanno si cadaalada ma ku qaybsanay laakiin aniga dilku nimaan ilaa aniga soo qorran guri ku xariisaa dadkaayo cunto mana yeelayno